Hay-adda Al-Raxma Charity Ururka Rajo oo kaashanaya Wasaaradda Dib u Dejinta Somalilan ayaa biyo dhaamin ka bilaabay kaamamka Wargumbi iyo Fadhikaab ee degmada Galgaduud ee Somalilan. Ololahan biyo dhaaminta ah ayaa socon doona muddo laba bilood ah iyadoo bil ka mid ah loo qaybin doono dadka deeq lacag ah. Xubno ka mid ah hay-adda Al-Raxma Charity Ururka Rajo ayaa si wadajir ah uga warbixiyay ololahan ay bilaabeen.
anagoo ah hay-adda alraxma charity iyo ururka rajo oo bayskoodu yahay denmark oy nagala joogto aamina jibriil oo dhinacayga bidix taagan waxaanu maanta halkan ka daahfuraynaa barnaamij emergency ama rapid responser oo loogu talagalay laba deegaan oo ka tirsan degmada garadag oo ah kaamkan iminka aanu joogno oo wargumbi iyo kaam kale oo isagana waxyar loo jira oo la yidhahdo fadhigaab labadaa kaam oonu u bilaabayna maanta barnaamij biyo dhaamina oo muddo laba bilood u socon doona haddii alla yidhaahdo sidoo kalena waxaa barnaamijkaa la socda ee, lacag kaasha oo qoys walba aanu siin doono shan iyo labaatan dollar Ee, halkan oo wargumbiyana boqol qoys ee, fadhigaabna boqol qoys oo ka mid a labadaa boqol ee qoys baa iyaguna lacagtaa kaashkaa heli doona biyuhuna muddadaa labada bilood ay u soconayaan Een, runtii waxaa barnaamijka nagala shaqeeyey oo goobahan nagu soo wargeliyay oon aad iyo aad ugu mahad celinayna isuduwaha ee, gobolka sanaag ee wasaaradda dibudejinta iyo arrimaha biniaadanimada ee, basir cabdiraxmaan oo nala joogo goobjooga iyo ee, gudoomiyaha heer degmo isaguna mister iidle oo nala jooga oo degmada garadaga Een, waxaan rajaynaynaa in labadaa bilood biyahaas ay si fiican uga so- u- u- ugu socdaan dadka dhibaataysan ee biyo la-aanta iyo xilligan ramadaantaa ku jira maalin walbana biyaha macaan loo keeni doona insha alla biidnillahi tacaala ururka rajo iyo ururka raxma ah waxaan idin leeyahay dadkan masaakiinta biyaha loo keenay biyo dhaamis deetana way u baahan yihiin kolleyba dadkan aad iyo aad bay ugu baahan yihiin maxadla horta iskale aad iyo aad ugu mahad celinayaa Dad- dad- dadka masaakiinta ah dee maanta si fiican loo soo dhoweeyey ayaanu mahad Qaar ka mid ah dadka ka faa'iideysta deeqdan ayaa ka mahad celiyey.
ee alraxma iyo rajo ee na soo gaarsiiyey biyaha ee labada bilood ah een, ee aanu ka guddoonnay ee tii u hore iyo lacag dhan shan iyo toddobaatan do- doolar waa ka guddoonnay een, waana uga mahad celinaynaa een, labada bilood ee biyaha dowladdii horreysay waa taa taagan intii kalena waa ku daba jirtaa waxaana ugu dhaaminayaa een, haddii alla kuu hooyahay maalin dhaaf een, aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa een, dee idinkana khayr badan baanu idiin dalbaynaa xagga ilaahay baanu khayr badan idinka dalbaynaa ilaahay baa idin idi- idi- idinka culuq celinaya dee dadka masaakiinta ay haraadan ee maxaytoy ay idin dee caawimaada biyaha soo gaarsiiseen ee ilaahay idinku soo dhiibay ilaahay baa wixii uu aanu dee kuu qorin lama helo ilaahay baa idinkana idiin soo dhiibay annagana noo qoray deeqdan ayaa ku soo aaday xilli baahi badan ay u qabeen barakacayaasha kaamamka wargumbi iyo fadhigaab ee degmada garcadagga